aad baad umahadsan tahay haashim cabdinaasir waxaa weli sii socda colaadda u dhexaysa dowladda shiicada ah ee iiraan iyo maamulka cadowga yahuudda dirirta ayaa markaan u muuqata inay yeelatay weji cusub iyadoona hubka noocyadiisa kala duwan labada dhinacba ay isku adeegsanayaan maalintii toddobaad oo xiriir ah ayuu socdaa geylanka u dhexeeya yahuudda iyo dowladda shiicada ah ee iiraan dowladda shiicadaha ee iiraan ayaa dufcadii saddex iyo tobanaad oo gantaalo ah waxay ku riday dhulka uu ka arrimiyo maamulka yahuudda gantaalada ayaa agharkooda ma badankooda ku dhacay magaalada talaabiib iyo deegaanada kale ee ku xiran tan iyo habeenkii xalay ilaa iyo saaka gantaalada iiraan ayaa ku hoobanaya magaalada talaabiib kuwaasoo lasoo warinayo inay geysteen khasaarooyin kala duwan wakaaladda wararka ee tasniim news agency ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda internetka waxay ku sheegtay in ciidamada cirka iiraan ay qaadeen mawjadihii ugu badnaa ee gantaalada ee ay dhowaanahan ku qaado maamulka yahuudda meelahay sida daran u dumisay ee khasaarooyinka iyo burburka xoogan ee ay ka geysteen gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda shiicadaha iiraan waxaa ka mid ah magaalada talaabiib ee caasimadda u ah maamulka sahaynada yahuudda iyo qaybo ka mid ah waqooyiga iyo koonfurta meelaha sida gaarka ah aan u xusi karno haashimow ee na soo gaaray waxaa ka mid ah negaf beersheba iyo dimona oo dhammaantooda uu maamulo maamulka gumaystaha yahuudda kuwaasoo khasaarooyin kala duwan ka soo gaaray maamulka yahuudda inkastoo maamulka yahuudda looga bartay alaaba inuu dafiro xogaha iyo macluumaadka ku aadan khasaaraha uu dhankiisa soo gaaro sidoo kale dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa soo bandhigtay mid ka mid ah burburka diyaaradaha cusub ee ay dowladaha reer galbeedka siiyeen maamulka yahuudda diyaaradan ayaa lagu magacaabaa hermis oo ay soo saaraan dowladaha reer galbeedka si gaar ah dowladda mareykanka taas oo kolkii lasoo riday ay dul hayhaabaysay hawada iiraan gaar ahaan magaalada isfahaan ee haashimow dadka yahuudda ayaa ku cadaaban godadka dhulka hoostiisa gantaalada cusub ee ay dowladda shiicada ah ee iiraan ee maalinba maalinta xigta ay ku weerarayso deegaanada uu ka arrimiyo maamulka yahuudda ee la ogaaday ayna baahiyeen waxaa ka mid ah gantaalo cusub oo lagu magacaabo qoromsha afar oo ay soo saarta dowladda shiicada ah iiraan waana mid ka mid ah gantaalada casriga ah ee dhowaanahan farsameeyaan dowladda shiicada ah iiraan gantaalkan ayaa ku dhacay magaalooyinka talaabiib iyo xayfa iyo deegaano kale oo ay maamulaan yahuudda warbaahinta caalamka ayaa isla dhex maraysa muuqaal laga soo duubay mid ka mid ah basaska waaweyn ee xamuulka ay isticmaalaan dadka yahuudda oo dhex maraya gudaha magaalada caasimadda ah ee talaabiib baska ayaa waxaa saaran boqolaal qof mar qura ayaa waxaa yeeraya seeriga digniinta ama gambaleelka digniinta qof waliba sida uu yaqaano ka gadaal baskoo highweyga ku socday ayaa mar qura leexanaya isagoona fooda daraya dhismo weyn oo ku yaala halka uu shilka ku galay halkaas waxaa kaaga muuqanaysa fulaynimada iyo cabsida ay ku nool yihiin dadka yahuudda iyo sida ay mar weliba uga cabsanayaan inay dhintaan sidoo kale muuqaal si weyn ugu baahiyey mareegaha internetka oo ay isla dhex marayaan ilaa iyo haatan warbaahinta caalamka lagana soo duubay magaalada talaabiib ayaa muujinaya boqolaal yahuud ah oo u firxanaya godadka ay ka galaan gantaalada waxaana arkaysaa yahuudda oohin afka jabsaday iyagoona ku qaylinaya ama ku cataabaya iska kaandaa iiraan nacafiya ma doonayno wax waliba waan luminay ayay leedahay haweeneydan ka tirsan een sahaynada yahuudda taasoo ay si weyn u dhiibsadeen warbaahinta maamulka yahuudda janalka labiyo tobanaad ee maamulka yahuudda ayaa sheegay in diyaarad laga leeyahay dalka maraykanka ay saacadihii lasoo dhaafay daabushay diblomaasiyiin ameerikaan ah iyo qoysaskooda kuwaas oo dib loogu celiyey dalka maraykanka war deg deg ah oo haatanna soo gaaraya ayaa sheegaya in heron t b oo ka mid a diyaaradaha u qaalisan ee uu haysto maamulka yahuudda ay goordhow dhulka soo dhigeen nidaamka difaaca hawada ee iiraan diyaaradan ayaa la sheegay inay awood u leedahay inay hawada ku jirto labaiyo konton saacadood oo xiriir ah diyaaradan ayaa la sheegayaa inay tahay diyaaradihii ugu cusbaa ee uu maamulka yahuudda dhowaanahanba uu ku faanayay haashimow markaas intaas kaga gudubno duqeymaha ay geysteen ciidamada iiraan maamulka yahuudda ayaa isagana tan iyo habeenkii xalay waxa uu geystay duqeymo culus oo khasaare geystay kuwaas oo badankooda ku dhacay magaalada tehraan ee caasimadda u ah iiraan duqeymaha ayaa lasoo warinayaa inay badankooda ku dhaceen goobaha danta guud sida suuqyada xarumaha caafimaadka iyo goobo kale oo ilaayo haatan la xadidin wasaaradda difaaca ee dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa sheegtay inay soo riday tiro gantaalo ah kuwaasoo ay ku soo weerareen maamulka yahuudda haashimow qalqal aad u xoogan ayaa laga dareemayaa ilaa iyo haatanna ka socda magaalada talaabiib iyo deegaanada kale ee uu haysto maamulka yahuudda safiirka maraykanka u fadhiya deegaanada uu ka arrimiyo maamulka yahuudda waxa uu sheegay in muwaadiniinta amerikaanka ah looga saari doono deegaanada uu ka arrimiyo yahuudda hawada iyo baddaba kuwaasoo dib loogu celinayo dalkooda iyo meelo kale halka dalal kale oo yurub dhaca iyagana waxay xaqiijiyeen in muwaadiniintooda ay ka saareen inta yarna ay ka saari doonaan deegaanada uu maamulo maamulka yahuudda maadaama duqaymo culus oon xaddi lahayn ayay ku socdaan habeenkii xalay magaalada tehraan ee caasimada u ah dowladda shiicada ah ee iiraan waxaa ka dhacay doodbaxyo waaweyn oo ay dhigayaan dadka iiraaniyiinta ah kuwaas oo soo dhoweeyey khasaaraha culus ee gaaray maamulka yahuudda haddaba haashimow wararka oo isa soo tarayaan wixii kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan dhegeystayaashana ugu soo gudbin doonaa insha allah